magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle ayaa laga dareemayaa saro kuca ku yimid qiimaha la iibiyo khudaarta taas oo saameyn ku yeelata nolosha dadka danyarta iyo ganacsatada yaryar ee ku tiirsan suuqa sarukaca qiimaha khudaarta ayaa la sheegay inuu ka dhashay isbedelka cimilada xaaladaha roob la-aanta iyo sidoo kale wax soo saarka beeraha oo yar ee ka jira deegaanka xilligaas qaar ka mid a ganacsatada suuqyada magaalada jowhar oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay qiimaha khudaarta la iibiyo gaar ahaan basasha iyo bardhada iyo sidoo kale basbaaska oo ay sheegeen in qiimihii hore uu wax badan ka bedelan yahay marka loo eego xilligaa la joogo khudaarta basasha basasho maanta ilaa iyo baryahan dambe saaid usii sare kacsan basasha waxay nagu soo geli jirtay hiiraan magaalada baladweyne basashii meelay soo martay ways gaariyadii culeys baa ku yimid basashina awalba horey way u yaraato sidee awal u tiilo uma taalo hadda way timaadaan laakiin baladweyne dhanka etoobiya markay ka soo gashaan noola soo gudbiyaa qiimeeda aad buu u sare kacsan yahay haddana wax dhow oo micnaha beeraha inay ka soo go-aan ama uu raqiisi karo oo hadda hawadu ku jiro ma jiraan saasaa marka xaaladeeda ay maraysa way ka baxdaa laakiin hadda xilligii ay ka baxaysa sana sanaday tabcaan sanadna ma tabcaan dadka beeraha oo jawaar laakiin marka magaalada beledweyne laga hadlo saa'idaa looga tabcaa basasha ma isbuucii dhowr gaariyaa noo keeni jirtay basasha hiiraan ee naga soo gashaa inta badanba joor ilaa iyo beledweyne beledweyne noo badan kiilada bisbaas waxaa lagaday waa lixdan iyo shan kun oo shil horti waxaa lagaday sideed kun todoba kun ilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay ayaa nasrakas waxay qaadaysas u noqonaysa beerihii biyaha ayaa magaalada jowhar ee xarunta duurgoboleedka hirshabeelle ayaa ka mid a magaalooyinka soomaaliya khudaarta badan soo saarta waxaana hadda laga dareemayaa sarakuca ku yimid qiimaha la iibiyo khudaarta